golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa galabta ansixiyey hindisa sharciyeedka batroolka kadib markii uu sharcigani horay u meelmariyey golaha shacabka kulanka maanta uu shirgudoominayey guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ugu horreyn waxaa golaha ka hor hadlay senator eliyas cali xasan oo ah guddoomiyaha guddiga khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare waxaana uu ugu horreyn ka warbixiyey maraaxiladii uu soo maray sharcigan hindisa sharciyeedka batroolka wuxuu soo gaaray aqalka sare lix iyo tobankii julaay labada kun iyo sagaal iyo tobankii iyada oo la marsiiyey akhrintii koowaad siddeed iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo sagaal iyo tobanka si waafaqsan qodobka afartan iyo afraad faqradiisii labaad ee heerhoosaadka aqalka sare guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa siddeed iyo labaatankii oktoobar si rasmi ah ugu gudbiyey ama noogu soo gudbiyey hinda sharciyeedkan guddigaynay khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya si waafaqsan qodobka afartan iyo shanaad faqradiisi koowaad ee herhoosaadka aqalka sare isaga oo ina faray in aan uga howlgalno hindis sharciyeedkan si waafaqsan heerhoosaadka golaha aqalka sare senator eliyas ayaa sidoo kale ka warbixiyey qodobada sharcigan ee ay wax kabeddelka ku sameeyeen waxyaalihii wax laga bedelay qodobada soo socda ayay ku xusan yihiin kow qodobka koowaad waxaa lagu kordhiyey qodobka kow iyo toddobaatanaad kaas oo xarafkiisa bac oo kaas oo ka hadlayay maxaa la yidhahdaa habka sharciyada maaragtay uu ka hadlayay golaha aqalka sare iyo doorkoodii maaragtay qodobka saddexaad qayxidda ereyga baarlamaan ayaa iyadana waxaan ku kordhinay oo ama lagu daray baarlamaan wax loola jeedo qodobka sagaalaad waxaa lagu kordhiyey farqad afraad oo u qoran sidan dhammaan heshiisyada la xiriira betroolka ee ay gashay dowladdii federaalka kadib labada kun iyo labaiyo tobankii waa in la waafajiyaa nidaamka wax soo sar wadaagga intaas kadib senatarada aqalka sare ayaa dood kulul ka yeeshay sharcigan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana ugu dambayntii la go-aamiyey in sharciga cod loo qaado waxaana ogolaaday afar iyo labaatan senatar halka afar kalena ay diideen mana jirto cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi hadda waa afar iyo labaatan ogolaatay iyo afar diiday cid ka aamustayna ma jirto sharciga batroolku sidaasuu ansax ku yahay ugu dambayntii wasiirka batroolka cabdirashiid maxamed axmed ayaa ka mahad celiyey ansixinta sharciga batroolka runtii waxay ahayd maalin aada u dheer oo shaqo culus la soo qabtay la sugaayey muxuu ah waan sugaynay in outcomeka inuu maanta saan noqdo alxamdulilah ilahay waa noo fududeeyey waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa juhdiga aad samayseen dadaalkii aad ka qabateen fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharcigan batroolka sharcigan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay soomaaliya insha allah geli doonto oo u geli doonto inay inay ka faa'iidaysato khayraadka dabiiciga ilaahay ku manaysay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka hortiina waxaan ka ballan qaadayaa dhammaan waxa heshiisaas ku qoran iyo sidii u yahay u ful haddii ilahay inta aniga aan joogo sharcigan ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo kadib markii uu dhowaan saxiixo madaxweynaha soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho